الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله تعالى واطيعوه واعبدوه ولا تشركوا به شيئا واعلموا أن الله خلقكم لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعلموا أنكم في أيام فاضلة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه العصر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء اعمروها بداعة الله تعالى استغلوا من هذه الفرصة الغالية الثمينة أيها المسلمون عباد الله وعن ورد المرقى وحكت المام الدورنا إن شاء الله تعالى مظاهر التوحيد في الحج muuqaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxditaankiisa iyo keliyeelitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala la keli yeelayo ee cibaadada iyo xuquuqdiisa loo keli yeelayo ee ka muuqda cibaadada xajka walaalayaal xajku waa rukni weyn oo arkaanta islaamka ka mid a cibaadada xajka haddii qofku aada ugu fiirsado waxa uga soo muuqanaya maqaasidda ugu waaweyn ee xajka laga leeyahay inay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in cibaadada loo kali yeelo in qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keli yeelo nabdo qof muslim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii caabudaya keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala u tukanaya keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala u xajaya keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaya keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaarka iyo gurmadka weydiisanaya keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaranaya keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqanaya taa ayaa waxa weeye ka muuqanaysa xajka waxa taasay nooga muuqan kartaa aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala xajka waxa weeye uu kaga warramayo waxaa ka mida qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waid bawa'naa liibraahiima makaana albayti anlaa tushrik bi shay-a wadahir baytiya liltaa'ifiina waalqaa'imiina waalrukkaci sujuud waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahy waxaad xusta markaanu u diyaar garayna nabiyullaahi ibraahim meesha uu ka dhisayay waxa weeye kacbada iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku leeyahay allaa tushrik bi shay-a waxba aniga hayla wadaajin shirki hay samayn wax hayla timin oo waxa weeye hayla masayn kaasoo shirkigaasoo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ku tilmaamay inuu yahay dembika ugu weyn an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak waxaa dunuubta ugu weyn baa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu yidhi inaad ilaahay subxaanahu watacaala cidaad la sinto isagoo ku abuuray isagoo ilaahay subxaanahu watacaala ku abuuray inaad cibaadadiisii cid kale waxa weeye aada u leexiso shirkigaas oo ah shay waxa weeye acmaasha burinaya lain ashrakta layaxbadanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin shirkigaas oo ah qofku hadduu ku dhinto shayga waxa weeye u sababaya inuu naarta ku waaro ina allaha laa yakfiru bi ويغفر ما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى آية نبي الله إبراهيم إصبع إمام الحنفاء إمام أهل التوحيد هذا إلهي سبحانه وتعالى وحل ليهي وحبه الرسيم وحل ليهي وحد بيك أبهرتا تتوى وحوى يكون كريا يكون قد وعطيا waxaad uga dahirtaa shirkiga iyo xumaanta iyo waxa weeye macaasida waxaa ka mid ah aayaadka xajka ku soo arooray ee tawxiidka ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamaya marka qofku waxasuusto in ilaahay subxaanahu watacaala bayt iyo kacbada dhisitaankiisa nabiyullaahi ibraahim u ahaa oo amarka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhisay وحولها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وحولها إبراهيم مسؤول سيكعبلا إلى يوم وحاب كتبت بلدا من آمن ونبجلياء وحاب لقلت ليس أنك يوم السيقبا إن الوحوي أصنام تعابدنا نبي الله إبراهيم والله سبحانه وتعالى وقتل مامي حنيفا inuu ahaa mid ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisa u ilanaya oo bayntaa shirkiga iyo asnaamta ayaa haddana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu weydiisanaya inuu isagiyo ubadkiisaba ka fogeeyo in waxa weeye asnaamta ay caabudaan markuu nabiyullaahi ibraahim oo imaamu lxunafaa ilaahay subxaana watacaala sida uu ku baryayo waa kee qofka naftiisa waxa weeye shirkiga iyo asnaamta inuu waxa weeye caabudo oo xuquuqda ilaahay cid kale uu siiyo keebaa waxa weeye ka aamina faman ya'manu lbalaa bacda ibraahim nabiyullaahi ibraahim kadib yaa waxa weeye balada iyo shirkiga iyo fidnada aamin ka noqonaya ma jiro waxa weeye qof aamin ka noqonaya walihaadaa qof kasta inuu waxa weeye caqiidada ilaashado oo ilaahay subxaanahu watacaala keliya insaankiisa u ilaashado u barto oo waxa tawxiidka lidka ku eeburinaya shirkigaa uu barto ayaa loo baahan yahay sidaasaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu odhan jiray allahumma yaa muqalliba alquluub sabbit qalbii calaa diini ilaaha quluubta ka gediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada waxa weeye ku sug tawxiidka waxa weeye ku sug waa inaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisananu barino inuu tawxiidka inagu sugo oo inagu dilo waa inaanu tawxiidka barano oo macrifiye aqoon aan u yeelanno oo waxa ka soo horteeda aanu macrifiye aqoon u yeelanno waayo qofku hadduuna shayga macrifiye aqoon una lahayn waa uu ku dhacaya isagoo waxa weeye aan garanahayn shirkiga noocdiis waa ay badan tahay waxa weeye mid islaamka lagaga baxayo weyn iyo mid yaroo dunuubta ugu waaweyn kamid a oo uu leeyahay waxaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam u tilmaamaya qofku oo cid aan ilaahay subxaanahu watacaala ahayn inuu ku dhaafa in waxa weeye shirka ay tahay man xalafa bikayri illahi faqad ashrak dad badan ayaa waxa weeye ilaahay kayrkii ku dhaafa oo waxa weeye wax fudud u arkaya iyadoo dunuubta kabaa'irta ta ugu waaweyn waxa weeye markaas ay ka mid tahay oo shirkiga asqarkii kabaa'irta isaga ayaa waxa weeye ka weyn ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa ka mid ah aayaadka xajka ku soo arooray ilaahay subxaanahu watacaala keliya helitaankiisa ka warramaya dalika waman yucazim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi cidda shacaa'irta ilaahay subxaanahu watacaala weynaysa taas waxay tilmaamaysaa in qalbigiisa ilaahay subxaanahu watacaala ka baqashadiisu waxa weeye ay ku sugan tahay oo qof ilaahay subxaanahu watacaala ka baqanaya u yahay ilaahay subxaanahu watacaala shacaa'irtiisa waxa weeye kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala in la keli yeelo ilaahay subxaanahu watacaala aayaadka markii waxa weeye uu kasii warramaya wuxuu yidhi fajtanibuu rijsa min alawsaan wajtanibuu qawla zuur waxaad iska ilaalistaan awsaanta iyo asnaamta risigooda iyo najaasadooda waxa weeye iska ilaaliya oo ka dheeraada qowlka waxa weeye beentaana iska ilaaliya xunafaa lilaahi gayra mushrikiina bi xaal hakiin qaar ilaahay subxaanahu watacaala keliyeelitaankiisa uu leexanayo u yeelanaya gayra mushrikiina bi ilaahay subxaanahu watacaala aan waxba la wadaajinahayn oo waxa weeye shirki aan samaynahayn markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku tilmaamay oo uu tusaale uga dhigay qofka ilaahay wax la wadaajinaya waman yushrik billah fakaannamaa qara min asamaa fataktafuhu tayr aw tahwi bihi riixu fii makaanin saxiix qof waxa weeye samada markaas ka soo jalwaday oo dabeetana shimbiruhu marka ay dhufsadeen jisadiisa iyo bartigiisa oo waxa weeye markaas meel saxiix oo waxa weeye basadiisa ay dheerta oo ceela markaa ku dhacay amba kaas oo kale ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigan yahay qof yacni waxa weeye halaagsamay oo rajo aan lahayn kaa ayaa waxa weeye qofka ilaahay subxaanahu watacaala shirkiga u samaynaya uu ka dhigan yahay waayo waa qof hadduu xaaladaa ku dhinto aakhira ku xasaaraya oo waxa weeye naarta gelaya waalciyaadu billah ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa walaayaal ka mida madaahirta amba muuqaalada tawxiidka ee xajka waxa weeye ku sugan marka ugu horraysa qofku xajka uu gelayo waxa uu ku gelayaa ee uu muujinaya waa ilaahay subxaanahu watacaala keliya helitaankiisa walihada ayaa fi saxiixi muslim waxaa ku soo arooray min xadiidi jaabir bn cabdillahi fi sifati alxaj wa ahalla bitawxiid waxaa rasuulku waxa weeye uu markaa xigay amba uu codka kor ugu saaray tawxiid waxa uuna tilmaamayaa talbiyada labayk allaahuma labayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك تلبيات معارض أبوها وين وحوي حمبار سنتحي وتوحيد وإلهي سبحانه وتعالى كليه تاكيسا ووحوي القصر الأكيين ولقصر العليين لبيك لا شريك لك لبيك إله وركوا أجيبين وركوا داعينا وركوا مقرينا عد وحكولا ولا تامجرتو oo waxa weeye cibaadada lagula simaya taas ayaa talbiyada waxa weeye lagu soo celiyey laa shariika lak taas waxay tilmaamaysaa waxa weeye ahmiyadda tawxiidku uu leeyahay sida uu yahay shayga waxa weeye ugu horeeya ee xajka lagu bilaabay waxa ilaahay subxaanahu watacaala sidaas oo kale ui walyadawafuu bilbayti alcasiiq hadda waafaan waxa weeye baytka casiiq ee sharafta leh hadda waafaan baa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay waa acmaasha ugu horeysay waxa weye qofku uu bilaabayo waxaa ka mid a inuu kacbada ku wareego waxa weeye uu ku dawaafo dawaafku waxa weeye waa cibaado ilaahay baa subxaanahu watacaala amray in waxa weeye lagu dawaafo kacbada oo lagu wareego cibaadadaa meelaha kacbada in qofka u leexiya ee ku dawaafo qubuurta amba meel kale waxa weeye ku meeraysay oo cibaadada uula jeedo waxay noqonaysaa shirkun akbar waxa weeye islaamka walaalayaal wuu kaga baxaya waxaad garanaysaa meelahaan xajka ahayn oo waxa weeye wadamada kamid a muslimiinta bal wadankena waxa weeye kamid a oo waktiyada qaarkood markaas lagu dawaafi jiro lagu wareegi jiray bal laga yaabo in la hadda inay dadka qaarkood ku dawaafayaan o ay ku wareegayaan dawaafka ilaahay subxaanahu watacaala meel qura ayuu amray in lagu dawaafo kacbadoo lagu wareego waa cibaado qofka ilaahay subxaanahu qofka waxa weeye meelaan kacbada in ku dawaafa wuxuu la yimi shay waxa weeye naaqiba oo islaamkiisa burinaya gaalimo ayaa uu ku dhacay waalciyaadu billah waxaa ka mida sunanta dawaafka in waxa weeye bismi illah allahu akbar la yidhaah magac ilaahay waxa weeye markaas qofku inuu ku dawaafayo ilaahu akbar ilaahay baa weyn weyneyn ilaahay subxaanahu watacaala la weyneynayo oo la keli yeelayo weeye taasina waa tawxiidkii oo waxa weeye markaas xajka markaa ku guda jira waxaa ka mida muuqaalada tawxiidka ee waxa weeye xajka ku jira markaas sacyi bayna safa walmarwa la samaynayo marka markaas safo waxa weeye rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam ka soo noqday intuu qiblada u jeestay ayaa allahu akbar allahu akbar saddex jeer u yidhi markaasaa wuxuu aqriyay dikriga an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir qaasina ilahay laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd yuxyi wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiir taasina iyana waxaa ku sugan ilaahay subxaanahu watacaala keliyeelitaankiisa iyo ilaahu subxaanahu watacaala laga nafyinayo inuu leeyahay cid mushaarika oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada waxa weeye la wadaagta walaalayaal waxaa muhima in qofka muslimkiisa taasoo kale u ogaado in gaaladii mushrikiinta ahaa xajka ay iman jireen oo waxa weeye dawaaf ay samayn jireen haddana waxa weeye mushrikiin kufaar ayay ahayn oo rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaahay uu soo diray sababtu waxay tahay xajkooda kumuu duldhisnayn ilaahay subxaanahu watacaala keli yeelitaankiisa bal shirki ayaa waxa weeye ku jiray oo ka buuxay walihaada waxa waxa weeye talbiyada rasuulka halka ay ka tahay tawxiidka iyo ilaahay subxaanahu watacaala keli yeelitaankiisa iyo kuwaxa odhan jireen ladayka laa shariika lak ilaa shariikan tamlikuhu wamaa mala ilaahu waanu ku ajiinayna cid wax kula wadaagtaa ma jirto mid waxa weeye adigu aada iska leedahay wuxuu leeyahayba ilaahay ba subxaanahu watacaala marka ay waxba sidi jireen oo shariik ayaa waxa weeye u sugi jireen iyagoon ilaahay la jinahayn oo ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka abuuran yahay garanaya laakiin ilaahay baa subxaanahu watacaala markaasay ku xidhiidhin jireen laakiin rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam waxa uu muujiyey tawxiidka ahalla bitawxiid kaana wuu ku untiray oo waxa weeye waa uu ku diiday gaalada walaalayaal waxa weeye in madaahirtaas cibaadada xajka waxaweye qofka muslimka uu ka qaato oo cibaado kasta waxawey waxay tilmaamaysa ilaahay subxaana watacaala keli yeelitaankiisa waayo cidda cibaadada loola imanayo waa ilaahay subxaana watacaala haddii kaloo meel kale loo leexiyo ee waxa weeye cibaado noqon mayso bal shirkiba ay noqonaysaa sida waxa weeye salaaduba bahaaralaan waxa weeye salaadayna u noqonahayn oo qofka looga aqbalahayn as'al allaha caza wajal an yaxfad calayna diinana aladi ra'su amrina walxamdu lilahi rabi lcaalamiin alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illah sala allahu alayhi waalihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ايها المسلمون عباد الله من مظاهر التوحيد في الحج الدعاء مظاهر تضم قالب الله سبحانه وتعالى كليلتان في ساحة كتبا وآكمل الدعاء ما لك لتدون يا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم شرع قريه إن وحوى يقصى حاجة إلى سبحانه وتعالى وبريه oo ilaahay subxaanahu watacaala keligii waxaweeye wuxuu weydiisto waxaa ka mida marka safa waxa weeye qofku intuu taagan yahay rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam inta dikrigaanu soo sheegno waqiyo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa huwa calaa kulli shayin qadiir ayaa waxa weeye uu ducaysan jiro ilaahay subxaanahu watacaala uu baryi jiray intuu kacbada qaadiro ducada meesha loola jeesanayana kacbada taa laga qaadanaya sidaasaa waxa weeye saddex jeer uu kusoo celin jiray sidaas oo kale qofku markuu dawaafka samaynayo bayna rukni lyama u dhexeeya waxa wey alxajar alaswad iyo arukni lyamani wuxuu odhanayaa sida sunada rabbana atina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar waxaa kamida meelaha sidaas oo kale la ducaysanaya xajka maalinta carafa oo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ihi khayru ducaai duaa ducaau yawmi carafa duca waxaa ugu khayr badan ka waxa weeye la ducaysanayo maalinta carafo la taagan yahay waxaa rasuulku uu kusii daray wakhayru maa qultu ana walnabiyuuna min qabli waxaa ugu khayr badan waxaan aniga iyo nebiyadii iga horeeyaba laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wahuwa calaa kulli shayin qadiir yacni ducada ka ugu fadliga weyn waa ducadaa xambaarsan ilaahay subxaanahu watacaala keliyeelitaankiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala waxditaankiisa walaalayaal waxay taasu tilmaamaysaa in waxa weeye qofka muslimkii cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu keli yeelo oo ilaahay subxaanahu watacaala keliguu baryo sidaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam iyo saxaabaduba mar kasta ilaahay subxaanahu watacaala u baryayen keligii xajka waxa weeye aad aragtaan meelaha ilaahay subxaanahu watacaala ee markaas la ducaysanayo ee ilaahay subxaanahu watacaala la baryayo walaalayaal ducadu waa waxyaabaha gaarka uge ugu waaweyn waxaweeye cibaadada sida rasuulku uli adducaau huwa alcibaada qofka ducada cidaan ilaahay subxaanahu watacaala u leexiya oo rasuulka waxa weeye baryo wax weydiista amba weli waxa weeye barya amba marag barya wuxuu noqonaya qof xaq ilaahay subxaanahu watacaala u lahaa cid kala siiyey wuxuu noqonaya qof waxa weeye gaalimo ku dhacay waayo waa qof waxa weeye kala saari waayey xaqii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku lahaa oo aynu keligii caabudo iyo xaqii waxa weeye makhluuq u lahaa waayo ilaahay subxaanahu watacaala unu ka baqano in badan baa walaalayaal tawxiidka laga hadlaa oo wax weeye lagu soo celeeliyaa sababtu waxay tahay waa ahmiyadda wax weeye tawxiidku leeyahay waa meeshii rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam dacwadiisa uu ka bilaabay ayna waxa weeye ku dhammaatay talabaadna waa halista waxa weeye uu leeyahay shirkigu oo waxaa qofka tawxiidkiisa dhaawacaya oo waxa weeye wax yeelaya dad badan oo laga yaabo inay waxa weeye markaas leeyihin yaan dad muslimiin ahayn maxaa loogu soo celceliyay hadalka tawxiidka waxa weeye waa sugitaan la sugaya tawxiidka iyo waxa weeye in la fahmo waayo mujarad maaha qofkuna ashhadu an laa ilaha illa allah arabka uu ka leeyahay haddana in waxa weeye cid kale cibaadadu u leexinayo oo almadadka cabdilqaadir iljilaali uu leeyahay meelo badan baa misr waxa weeye masaajidada qaarkood ayaa waxa weeye waxaad ka maqlaysa waxyaaba ay akrinayaan almadad iyo cabdilqaadir jilaani loogagaan cabdilqaadir jilaaniyo oo gurmadki iyo wax weeye ay ka dalbayaan maalintii isniintii ayaa waxa weeye wargeyska haatif laydhaa nin baa wuxuu kusoo bandhigay kitaab uu qoray af soomaali ah oo waxa weeye uu u bixiyo markaas furaha quluubta waa furaha quluubta laakiin quluubta wuxuu u furayaa shirkiga iyo gaalnimada tawxiidkii ilaahay subxaanahu watacaala in lagu xidhnaado uma furayo waxa muuqa indhahaygu markaas si yarun ay ugu dhaceen isagoo wuxuu leeyahay cusub markaa uu ku tilmaamay tawasulka rasuulka iyo gargaarka gargaarsiga rasuulka yacni waxa weeye rasuulka in markaa la gargaarsado wax la weydiisto war gargaarka yaa laga dalba yaa waxa weeye dhib hadday qofka ku dhacda iyo dhibaatiyaadayda iyona ilaahay subxaanahu watacaala ahayn ma rasuulka waxa weeye qofka u gargaaraya oo waxa weeye usoo gurmanaya war miyaan ilaahay subxaanahu watacaala laga baqanahayn waxa weeye saxaabadu markii dhibka ugu waaweyn ay haysay maxay samaynayeen ilaahay kaga waramay istastafiisuuna rabbakum fastajaaba lakum markaad ilaahay subxaanahu watacaala gargaarkii waxa weeye gurmadka weydiisanayseen oo ilaahay subxaanahu watacaala markaa idinka ajiibayay maxaa ilaahay uu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaa ilaahay subxaanahu watacaala addooma wuxuu leeyahay hadday kaa weydiiyaan markay barya waxaad u sheegtaa in waxa weeyaan u dhowahay oo dacwada waxa weeyaan ka ajiibayo rasuulkaas sala allahu alayhi waalihi wasalam ilaahay subxaanahu watacaala baryayey oo yowma bayrin ilaa abubakar uu waxa weeye u naxariistay ducada siduu ugu celcelinayey ilaahay baa subxaanahu watacaala waxa weeye uu baryayey ilaahay baa subxaanahu watacaala saxaabada ay baryi jireen gurmadka iyo gargaarka ilaahay baa subxaanahu watacaala ay weydiisan jireen maantana waxa weeye waxaa la faafinaya waxyaabaha noocaas oo kale oo dad markaa diinta un iska sheeganayo le waxbaan qoray islaam ba diin baa wax ka qoray ayaa gaalnimadii iyo shirkigii iyo wataniyadii ayaa waxa weeye dadka muslimiinta uu ku dhex baafinaya waa in ilaahay subxaanahu watacaala aanu ka baqano waa in waxa weeye caqiidadeena waxa weeye aanu saxno oo aanu garano waxa weeye macnaa ashhadu an laa ilaha illa allah waa ina maxameda rasuulullah waxyaabaha burinaya waa inaynu walaalayaal iska ilaalino waayo islaamku wax kastoo wasiilo waxa weeye shirkiga waa ilaahay subxaanahu watacaala waa u xarimay oo waxa weeye waa uu diiday iskabadaas waxa weye wixii gaalnimada ahaa ee waxa weeye salamka lagaga baxayay ee markaa tawxiidka lagu dadaalo faafintiisa iyo waxa weeye barashadiisa haddii kale dadka noocaas oo kalea ee waxa weeye shirkiga iyo tawxiidka ka dhigaya qurxinaya kuwaasaa waxa weeye qofka luminaya ilaahay subxaanahu watacaala ahlulfitanka iyo ahlulbidaca sharkooda iyo dhibtooda waxa weeye hanaga badbaadiyo waxaan sidaasoo kale walaayaan aan ku tambiihinaya maalmo waxa weeye fadli weyn ayaa waxa weeye aanu ku sugannahay sida rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu tilmaamay cibaadada iyo dikriga waxa weeye hala badiyo waxaa markaas cibaadaadka kuwa laynooga baahan yahay ka mida maalinta carafo kuumitaankeeda waayo rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu tilmaamay inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka rajeeyey inuu dembiga waxa weeye sanadka tegey iyo mid ka dambeeya maalinta carafo soomitaankeeda ee lagu dhaafayo waana qofka waxa weeye xaajka aan ahayn waa inaynu fursada qaaliga waxa weeye ka faa'iidaysano sidaas oo kale waxaa qofka waxa weeye oo bixiyeysanaya inuu diyo sameeyo markaa niyeynaya waxaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu tilmaamay xadiidu min salam fi saxiixi muslim in waxa weeye timihiisa iyo diyihiisa iyo jirkiisa waxba una ka taabanahayn oo waxa weeye xaaraan ay noqonayso markaa taana waxa weye sidaa loo fahansanaado oo qofku waxa weye diyada qalaya waxaa markaa xaaraan kaa inuu timaha markaas uu waxa weeye ka xiro ambaba cidiyaha amba jirkiisa wuxuu ka jaro waa xaaraan sida xadiidkaas saxiixa kusoo aroortay waxawey musalma radi allahu canha ay soo warimayso markaasaana sidaa loo fahansanaado baaraka allahu fiikum وجزاكم الله خيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد